faysal dhaaf xuseen riidiyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado daladweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareen
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdulla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakraan raadiyo cadaado cabdulah warsamarooble raadiyo cadaado dhuusamareeb jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu duhur wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood noo maqlaysaan ku soo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado maantana waxaa ugu dooroon ciidamo fara badan oo la geeyey magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka midoob iyo howlgallo ka bilaabanaya magaaladaasi ciidamada amisoon oo bilaabay ka bixitaanka kuliyaddii jaalasiyaad ee magaalada muqdisho caasimadda dalka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed lafta gareen oo ballanqaad cusub u sameeyey shacabka koonfur galbeed dowladda qatar oo malaayiin doolar ugu deeqaysa soomaaliya kadib booqashadii madaxweynaha soomaaliya ee dalkaasi africom oo sheegtay in laba boqol oo dagaalamee oo ka tirsan al-shabaab ay ku dileen duqayntii ka dhacday sannadkii lasoo dhaafay waddanka soomaaliya madaxweynaha maamulka puntland siciid deni oo ka hadlay geeridii xildhibaan maxamed faarax mire akhbaaraadka dibaddana waxaad ku maqli doontaan dowladda waddankaasi hindiya oo bakistaan ka dalbatay inay sii dayso dooliyihii diyaaraddii ku soo dhacday dalkaasi bakistaan xilli xiisadda u dhaxaysa labada waddan ay sii xoogaysanayso intaasi dhegaystayaal waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka duur ee raadiyaha cadaado goordhow diyaargarooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha labaad laba kun toban iyo sagaal iminkii haatanna ku soo dhowaada warkaas oo fidsan maamulka galmudug ayaa dhul waxbarasho u ballanqaaday jaamacadda balaasma faraceeda magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug warbixinta warkan waxaa magaalada dhuusamareeb inooga soo diray waryahayaga cabdulaahi warsamo rooble
kadib soo jeedin ka timid aqoon-yahanada deegaanka oo ka qayb galay munaasabad ay ku guddoomiyeen shahaadada heerka koowaad ee jaamacadda arday dhammaystay kuliyadda maamulka iyo maaraynta iyo kuliyadda neersinka kana kooban afar iyo labaatan arday oo wax ka bartay jaamacadda balaasma faraceeda magaalada dhuusamareeb ayay aqoon-yahanadu kaga dalbadeen maamulka degmada dhuusamareeb iyo xukuumadda in dhul la siiyo jaamacadda balaasma oo noqotay jaamacadda keliya ee magaalada ku leh xarun rasmi ah waxaana maamulku isla goobta kaga dhawaaqay fulinta codsigaasi qaar ka mida mas-uuliyiinta bulshada iyo ardayda qalinjebinaysay oo munaasabadda ka hadlay ayaa ku dheeraaday doorka jaamacadda iyo isbarbardhigidda wakhtigii furitaanka jaamacadda iyo maanta oo loo dabaaldegayo qalinjebinta dufcaddii shanaad ee xarunta dhuusamareeb ee jaamacadda ka qalinjebisay hambalyo hambalyo hambalyo ayaan leenahay soo dhowaada aad baan ugu faraxsannahay inaad qalin bedelataan in sha allahu ilaahay waxaan idinkaga rajaynaynaa inaadna dib u laaban ee kor u dallacdaan ma ahayn iyada oo xarumihii danta guud ay buuxaan in goob sidaa noogu dhabar adeegtay ay ku shaqayso goob bareenfada oo gaar loo leeyahay kirada loogu soo istaagayo waxa ay waxbarayaan waa innaga dadkeenni ayay waxbarayaan marka waxaan leenahay inoo dhahaa maamulka degmada iyo wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug intaba ha la siiyo dhul jaamacadda balaasma ay wax ku barto dadka hana looga dhabeeyo insha allah xilligan wixii ka dambeeya aan isku dayno inaan wax annaga tayayno hadday caafimaad yihiin hadday maamul yihiin hadday meel kastaba yihiin aan tayayno aan wakhtiga u dheerayno muxuu ahay xulashadana aan ku dagaalano dadka ugu baraydsan ugu wanaagsan aan muxuu ahay kaalinta hore siino insha allah ayadana waxaan leeyahay ma ahayn inay ka qalin jebshaan labaatan iyo afar qofe waxay ahayd laba boqol iyo afartan inay qalin jebiyaan marka yaanan ku qancin caawo in labaatan iyo afar noo qalin jebido yaana ku farhayna aan ku fakarna in laba boqol iyo afartan noo qalin jebido wasiirka amniga maamulka galmudug saadaq sheekh yuusuf oo goobta uga hadlay afka xukuumadda ayaa ballan qaaday in dhowaan jaamacadda balaasma ay ku wareejin doonaan dhul ay dhisato kaasi oo abaalgud u noqonaya muddadii adkeyd ee jaamacaddu dulqaadka u yeelatay soo samata bixinta ardayda deegaanka markii hadda maxaan ka wadaa balaasmo markii hadda naloo sheegay waxyaalihii nalakaga dalbaday waxaa ka mid ahaa maamulka inuu siiyo meel ay wax ku baraan dadka oo weyn anoo afkii maamulka ku hadlahaya caawa waa u ballan qaadaynaa inay helaan meel weyn oo dadka wax ku baraan
sheekh maxamed cabdulaahi ku-xigeenka dhinaca akademiyadda ee jaamacadda balaasma ayaa sheegay in maamulka jaamacadda uu juhdi badan geliyey faracyada gobolada dalka iyadoo ahmiyadda ay siinayaan in macalimiinta goobahaasi ka howlgalaya ay noqdaan kuwii wax u bartay isla deegaanka taasoo ujeedadeedu ay ahayd in arday walba uu waxbarashadiisa ku helo meel walba oo uu joogo taas waxay soo sahshay in aan helno siddeed ilaa iyo siddeed magaalo in aan hadda ka hirgelinno waxbarashada marka aan ka bilaabo magaaladan dhuusamareeb guriceel beledweyne jowhar baydhaba kismaayo marka iyo muqdisho oo ah xaruntii ugu weyneed ama meeshii laga aasaasay intaasoo dhan waxaa joogta arday ka aflaxday ama wax ka barata jaamacadda balaasma iyadoo laga faa'iidaysanayo islamarkaana looga faa'iideynayo shacabka maxamed deeq cabdi maxamed wasiirka waxbarashada galmudug iyo cabdi maxamed maxamuud wasiirka qorsheynta ayaa iyaguna madasha ka dhiirigeliya ardayda munaasabadda qalinjebinta ah loo qabtay marka waxaan dhihi karnaa balaasmu waxay qayb weyn ka qaadatay dee maskaxdii dhallinyaradii wax baratay deegaankan inaysan haajinin oysan deegaano kale aysan aadin ama aysan dabadda aadin oo yacni sheeg kudayasho mudan wey runtii sanadkan waxaan dhihi karaa arday aad u badanaa foomfoorka ama dugsiga sare nooga bixi doonto haddii ilaa yidhaahdo waxaan rabnaa inaan dhallinyaradaas een, dugsiga sare ka bixi doonto aan kulan u qabanno aanan ka dhaadhicino inaysan naga tegin oo deegaanka wax ku bartaan runtii waxaan isleenahay halkan ubaxa ka tiri een, waxaa la iska rabaa creativity iyo hal abuur ayaa la iska rabaa annaguna qorshaheenna waa ku darsannay waxyaabaha qaarkood in afar iyo labaatankan arday oo goobta shahaadooyinkooda lagu guddoonsiiyey ayaa ah dufcaddii shanaad ee ka qalin jebisay jaamacadda balaasma faraceeda magaalada dhuusamareeb tan iyo markii jaamacadda laga aasaasay magaalada cabdullah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb mahadsanid weriga cabdulaahi warsamo rooble ciidamada amisom ayaa bilaabay ka bixitaanka kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho ee caasimadda dalka warbixinta warkaan waryahayaga soomane ayaa inoo eegi doonaa
maanta ayaa lagu wadaa in ciidamada amisom gaar ahaan kuwa burundi ay banneeyaan kuliyadii hore ee jaalasiyaad oo ku taala wadada warshadaha qorshaha ka bixitaanka ee jaalasiyaad ee ciidanka amis ayaa socotay bilooyinkii ugu dambeeyey kadib markii dowladda ay ku wargelisay in ay banneeyaan islamar islamarkaana dhowr jeer oo hore ay kormeereen madaxda ugu sarraysa dowladda soomaaliya xafladda ka bixitaanka ciidamada amisom kuliyadda jaalasiyaad ayaa haatan waxa ay ka socota gudaha kuliyadda iyadoo ay ka qaybgelayaan madax ka socota dowladda soomaaliya iyo madaxda amisom saraakiil ciidan iyo diblomaasiyiin faransiisco madera oo ah madaxa ciidamada amisom mar uu dhowaan u booqday kuliyadda jaalasiyaad ayaa waxa uu sheegay in agabka difaac ahaan ay u isticmaali jireen ciidamada burundi ee jaalasiyaad fariisiinka ku lahaa aanan laga qaadi doonin taa beddelkeedane lagu wareejinayo ciidamada soomaaliya ee halkaa fariisiinka ku yeelan doona amisom ayaa dhowr jeer oo hore waxa ay banneeyeen fariisimihii ay ku lahaayeen jaamacadda gahayr iyo stadium muqdisho halkaa oo ay in muddo ah deganaayeen
mahadsanid weriye soomane ciidamo fara badan ayaa la geeyey magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka midooda halkaasoo la qorsheynaya in howlgal uu ka bilowdo maanta dowlad goboleedka puntland ayaa ciidamo fara badan waxa ay geysay waqooyiga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug kadib markii maalmihii lasoo dhaafay magaaladaasi ay ka dhacayeen falalid ku ah dhanka amniga waxaana hogaaminayay taliyaha iyo ku-xigeenka ciidamada daraawiishta maamulka puntland ciidamadan oo qaarkood wata gaadiidka dagaalka ayaa dadka ku sugan magaalada gaalkacyo waxay warbaahinta u sheegeen in lagu arkayo gudaha magaalada islamarkaana la dejiyey xerooyin gaara oo horey loogu diyaariyey ciidamadan oo ka tirsan daraawiishta puntland ayaa waxay wararkan helayna ay sheegayaan in laga keenay deegaanka bixin ee gobolka sool waxaana halkaasi loo geeyey inay fuliyaan howlgallo dhinaca amniga maadaama maalmihii lasoo dhaafay dilal ay ka dhacayeen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug saacadaha soo socda ayaa la filayaa in ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta dowlad goboleedka puntland ay howlgallo ka bilaabaan xaafadaha ka kooban tahay magaalada gaalkacyo gaar ahaana dhanka waqooyiga ee maamulka puntland halkaas uu ka arrimiyo maamulkaasi dadka magaalada gaalkacyo ayaa si weyn u soo dhoweeyey ciidamadan oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka oo dib maanta ugu soo noqday magaalada gaalkacyo waxaana dadku ay si weyn u doonayaan in lasoo helo dadkii ka dambeeyey dilkii allaha u naxariistee caasho ilyaaso iyadoo ahayd gabar yar oo dhowaan dil iyo kufsi lagu geystay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudooga taliska booliiska magaalada beledweyne ayaa soo saaray amaro la xiriira dhanka ammaanka warbixinta warkan waxaa mar kale inoo eegaya waryahayaga soomane gaashaanla dhexe maxamed macow taliyaha saldhigga booliiska magaalada beledweyne oo warbaahinta la hadlay ayaa ka dalbaday ciidamada booliiska beledweyne inay ka hortagaan dadka dilalka ka geysta gudaha magaaladaasi sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in magaalada beledweyne ay ka bilowdeen howlgal ka dhan ah dadka falalka amni darro ka geysta magaaladaasi taliyaha ayaa waxa uu ciidamada faray inay heegan buuxo galaan islamarkaana ay gacanta ambir ah ku soo qabtaan dadka dhibaatada ka geysta magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan hadalka taliyaha ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmihii dambe ay falal amni darro ah ka dhacayeen gudaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan
mahadsanid weriye soomane madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa ka hadlay geeridii allaha u naxariistay xildhibaan maxamed faarax mire madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa ka tacsiiyey geeridii ku timid xildhibaan maxamed faarax mire oo ka tirsanaa xildhibaanada golaha wakiilada maamulka puntland sidoo kale madaxweyne deni ayaa tacsi u diray qoyskii qaraabadii iyo dhammaan reer puntland ee uu ka baxay maxamed faarax mire islamarkaana waxa uu alle uga baryay inuu jannadii fardowso ka waraabiyo allaha u naxariistay xildhibaan maxamed faarax mire oo ka tirsanaa xildhibaanada baarlamaanka maamulka puntland ayaa gelinkii dambe ee shalayta ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay deegaanka lagu magacaabo waaciye kadib markii ay isku dhaceen gaari uu watay marxuunka iyo gaari kale oo nooca xamuulka qaada xilli uu ku sii jeeday magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari maxamed faarax mire ayaa maanta lagu aasay magaalada waaciye ee gobolka bari ee puntland halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaana waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis madaxweynaha maamulka waa madaxweynaha ismaamulka soomaalida dalkaasi etoobiya cagjar ayaa gaaray magaalada hargeysa isagoona kulamo la yeeshay madaxda maamulka somalilan mar kale warbixinta warkaan haynoo sii ambaqaado waryahayaga soomane
madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafa maxamuud cumar cagjar iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa xalay safar ku tegey magaalada hargeysa ee somalilan maanta oo khamiis ah ayaa la filayaa in madaxweyne mustafa maxamuud cumar cagjar uu ka qayb galo dhagaxdhigga waddada isku xidha berbere iyo wajaale taasi oo lagu wado in madaxweynaha somalilan muuse bihi cabdi uu dhagax dhigi doono sidoo kale waxaa magaalada hargeysa ku sugan wafdi kale oo ka socda dowladda imaaraadka carabta kuwaasi oo u tegey inay ka qayb galaan dhagaxdhigga waddada isku xidha berbere iyo wajaale ammaanka waddada isku xidha berbere iyo wajaale ayaa maantay aad loo adkeeyey iyadoona waddooyinka laga soo dhigay ciidamo badan oo ka tirsan somalilan
mahadsanid weriye soomane taliska africom ayaa sheegay inay dileen laba boqol oo dagaalame oo ka tirsan xarakada al-shabaab hadal ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ka jooga qaaradda afrika ee africom ayaa sheegeen inay saddexdii bilowda lasoo dhaafay duqeyn ku dileen ku dhowaad lixdan dagaalame oo al-shabaab ka tirsan waa ay sida hadalka u dhigeen africom waxay xustay inay duqaynta ay ka fuliyeen ay fuliyeen maalmihii sabti axad iyo isniintii ee toddobaadkan ay ku dileen konton iyo shan dagaalame oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab hadalka africom waxaa kaloo ku sheegeen in dagaalamayaasha al-shabaab ee tiradooda guud ahaan ay tahay laba boqol oo dagaalame ee sanadkan laba kun toban iyo sagaalka ay dileen balse ma jiraan warar madax bannaan ah marka laga soo tago sheegashada africom qoraalka africom waxay ku xuseen in inaysan dad rayida ku geeriyoon duqayntaasi ay fuliyeen qaybo ka mid a gobolada soomaaliya si kastaba ahaatee shan boqol oo askariya maraykana ayaa ku sugan gudaha soomaaliya kuwaasoo badankooda la sheegay in ciidamada howl waa ciidanka howlgallada qaaska u fuliya iyo kuwa tababaro waa ciidamo howlgal qaasa fuliya iyo kuwa tababaro iyo la talin iyo taageero siiya howlgalka ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay kula dagaalamayaan al-shabaab madaxweynaha maamulka koonfur galbeed lafta gareen ayaa sheegay ayaa waxa uu ballanqaad cusub u sameeyey maamulkii waa maamulka uu madaxda ka yahay iyo shacabka maamulka koonfur galbeed mar kale warbixintan waxaa inoo haya waryahayaga soomane
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa xalay casho sharaf u sameeyey golaha wasiirada cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa casho sharafta ka soo qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo labadiisa ku-xigeen iyo xildhibaano ka wada tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo baarlamaanka koonfur galbeed wasiiro odayaasha dhaqanka koonfur galbeed iyo marti sharaf kale munaasabadda ayaa waxaa hadallo ka jeediyey mas-uuliyiin kala duwan iyagoona hambalyo iyo bogaadin u diray golaha wasiirada cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa waxa uu ballan qaaday in baahiyaha ka jira koonfur galbeed ay ka mid yihiin waxbarashada caafimaadka amniga cadaaladda xukuumadda cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay wax ka qaban doonto
dowladda waddankaasi qatar ah ayaa malaayiin doolaraha ugu u ballanqaaday dowladda soomaaliya kadib dooqashadii madaxweynaha soomaaliya uu ku tegay dalkaasi qatar madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo amiirka waa amiirka amiir sheekh tamiim ayaa qaatay kulan looga hadlayay dhinacyo badan oo dan u ah labada dal xoojinta xiriirka iyo iskaashiga dhinacyada ammaanka iyo dhaqaalaha madaxweynaha iyo amiirka ayaa isla gartay dardargelinta mashaariicda horumareed ee dowladda qatar ay ka fulinayso soomaaliya iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha oo muhiim u ah dib u soo kabashada dhaqaalaha guud ee soomaaliya iyo socodka badeecadaha iyo dadweynaha kulanka madaxweyne farmaajo iyo amiirka qatar waxyaabaha kale sidoo kale ka soo baxay waxaa ka mid ahaa in dowladda qatar ay miisaaniyadda soomaaliya sanadka laba kun toban iyo sagaal ku taageerayso toddobaatan iyo saddex milyan oo riyaal taasoo u dhiganta labaatan milyan oo dollarka maraykanka sida lagu baahiyey wakaaladda wararka ee dalkaasi qatar ee khana labada dhinac ayaa waxay isla dhigeen in dowladda qatar ay xoogga saarto maalgashiga soomaaliya gaar ahaana kalluumaysiga xoolaha beeraha iyo tamarta oo qayb weyn ka qaadan doonto abuuridda fursado shaqo oo ay ka faa'iidaystaan dhallinyaro soomaaliyeed maalmo ka hor ayaa la dhagax dhigay mashruuca dhismaha waddooyinka isku xidha muqdisho iyo jowhar iyo afgooye kuwaasoo dherarkoodu gaaraya boqol iyo labaatan kilomitir mashruucaas oo ay fulinayso dowladda waddankaasi qatar dowladda qatar waxa ay ka mid tahay wadamada soomaaliya ka taageera waa soomaaliya taageera soomaaliya ka taageera soo kabashada dowladnimada iyadoo ka fulinaysa mashaariic horumareed iyo kuwo biniaadanimo oo wakhtigan soomaaliya ay u baahan tahay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dowladda qatar uga mahadceliyey taageerada dhaqaale ee dowladdaasi ay siinayso dowladda soomaaliya warkii duhur dhegeystayaal ayaad la socotaan waxaa inoo soo socda akhbaaraadka dibadda hase ahaatee markaan qatar dhex taala
xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka gayigeenna cadaada redio
markaan akhbaaraadka dibadda dowladda waddankaasi hindiya ayaa bakistaan ka dalbatay inay sii dayso duuliyaha u dhashay waddankaasi oo dowladda bakistaan ay gacanta ku hayso dowladda waddankaasi hindiya ayaa bakistaan u dirtay dalaba sii deynta duuliyihii mid ka mid a diyaaradihii hindiya oo shalayto ay soo riideen dowladda bakistaan oo ay gacanta ku hayaan xilli cirka ay isku sii shareerayso xiisadda u dhaxaysa labada dal baraha bulshada iyo warbaahinta qaarkood ayaa shalay soo bandhigay sawirrada duuliyaha hindiga oo gacmaha ka xihan waxaana sawirradaasi hindiya ay ku sheegtay inay tahay mid lagu niyad jebinayo qof dhaawaca dowladda bakistaan ayaa sheegtay inay soo riday laba ka mid a diyaaradaha dagaalka dalka hindiya iyadoo ka jawaabaysa duqeyn dhanka cirka oo diyaaradaha hindiya ah ay la beegsadeen xarumo ay leeyihiin maleeshiyad waa maleeshiyada oo ku yaala gudaha waddankaasi bakistaan xiisadda u dhaxaysa labada dal ayaa u muuqata mid sii xoogaysanaysa waxaana saacadihii lasoo dhaafay dhacayay weeraro laba waa weeraro labada dhinaca kuwaasoo labada dhinacba ay guula ka sheegeen ka sheegteen arbacadii maraykanka ayaa waxa uu hindiya bakistaan ugu baaqay inay ka baaqsadaan tallaabo kale oo militari hase yeeshee weli labada dowladood ayaan wax jawaaba ka bixin codsiga ka yimid dowladda maraykanka warkii duhur dhegeystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado waa naga intaa warka waxaa soo saaray soomane anigoo sharmaarkaana waa idila socodsiinayey dhammaan saaxiibadayga la qayb qaatayna way ku mahadsan yihiin intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
saaxiibkay hanadow muujadahan hawada galay hugunka iyo codkaiyo hannaankay u shaqeeyaan kama helin naftayda oo mid la hubo hadeertaan layskuna hadleen karo halkeen ugu hagaagaa
hodanay walaalay adigaan hameenkiiyo harka kala aqoonine hoyga aad ku nooshahay hareertiisa kama fogo waa hotel agtaada habsan maleh shaqaaluhu ilaa hiirta waa beri iyo jeer hamiin dumo heegan heegan weeye joogtaa hamigoodu waa guul hadafkiiyo halbeeguna waa hubaal xaqiiqa ah haybteeda gaarka ah haddaan kugu hagaajana siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartis radio cadaado habu socodka nabadiyo haasaawo loo bogay himilay ku caan tahay reediyo cadaado afka hooyadeen iyo hoballada wadaniga hiddahay ku caan tahay radio cadaado radio cadaado waa idaacad dhexdhexaad ah oo aan dhanna u xaglanaynin waxayna mar kasta hawada idiin soo marinaysaa warar iyo barnaamijyo ku salaysan xaqiiqda haddaba dhegaysa si aad u hesho xog dheeraada ka dhiga saaxiibkaaga kuugu dhow radio cadaado waxay faahfaahin intaa dheer kala xariir furashan afartan iyo lix sideetan iyo sideed soddon iyo labo ama fura sideed lixdan konton iyo kow toddobaatan iyo kow ama laynka idaacadda oo ah lixdan iyo sideed sagaashan iyo shan konton iyo toddobo haddaba ballantan waa radio cadaado hoyga wararka sugan